الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحديث العاشر ترقيمك حلوى اسكلاف سيهي روى البخاري ومسلم بخاري ومسلم وحي كوريا عن حمران mawlaa cuhmaan ibnu cafaan ximraan oo mawlihii cuhmaan ibnu cafaan ah mawlihii waxaa loola jeedaa asagaa xoreeyey cuhmaanaa xoreeyey annahu xumraan ra'aa wuxuu arkay cuhmaana cuhmaan ibnu cafaan ayuu arkay dacaa qad dacaa xaal cuhmaan u yeedhay biwaduu'in biyo lagu weyse qaato faafraqa waa ku shubay cuhmaan calaa yadayhi labadiisa gacmood korkooduu biyihii ku shubay min inaa'ihi weelkiisa xaggiisuuna ka soo shuba weelkiiuu soo jalleeciyey fakasalahumaa labadii gacmooduu mayray alaaa maraatin saddex mar uma adkhala waa geliyey yamiinahu midigtiisa fil waduu'i biyihii lagu weyse qaadanayay ayuu geliyey uma tamadmada waa luqluqday wastanshaqa waana sadaadsaday wastanfara waana iska soo fiifiyey biyihii oo iska soo firdhiyey uma qasala waa mayray wejow wejigiisa alaaan saddex mar wayadayhi labadiisa gacmoodna waa mayray ila almirfaqayni labada xusulintii laga gaaro alaaan saddex mar uma masaxa waa masaxay biraasi madaxiisa uma qasala waa mayray kiltaa rijlayhi labadiisa lugood alaaan saddex mar uma qaala wuxuu yidhi ra'aytu rasuulallaahi rasuulkii alle ayaan arkay sala allahu calayhi wasalam yatawada'u xaalo uu weyse qaadanayo naxwa wuduu'i weyseqaadkayga oo kale haadaa oo kan ah wa qaala nabigu wuxuu leeyidhi man tawada'a qofkii weyse qaata naxwa wuduu'i weyseqaadkayga oo kale haadaa oo kan ah uma sallaa kadib tukada ragcatayni laba ragco labada ragco laa yuxadiu usan ugu sheekaynayn fiihimaa labada ragco nafsahu nafsadiisa gufira lahu waxaa loo dhaafaa maakii taqadama hormaray min dembihi dembigiisa xaal uu yahay wixii hormaray xadiidkan raawiga nabiga ka wariyey salى اllahu calayhi wasalam waa cuhmaan ibnu cafaan waxaa la dhaha cuhmaan ibnu cafaan ibni abilcaas ibni umaya ibni cabdishams ibni cabdimanaaf nabiga salى اllahu calayh wasalam halkaasay iskaga soo dhacaan cabdimanaafay iskaga soo dhacaan cuhmaan ibni cafaan ibni abilcaas ibni umaya ibni cabdishams ibni cabdimanaaf kunyadiisa saddexaa ugu caansan abuucamar abuucabdilaahi iyo abuleyla saddexdaas magacaa ugu caansan kunyadiisa dadkii ugu horreeyey oo islaamay ayuu ka mid ahaa markii nabigu sala allahu calayh wasalam dadka diinta ugu yeedhay abubakaraa rumeeyey abubakaraa orday oo diinka u sheegay asna horuu ka rumeeyey marka abubakar gacantiisuu ku islaamo abubakara ugu sababaha islaamnimada nabiga sala allahu calay wasalam lix sanuu ka yaraa oo nabigu caamulfiiluu dhashay asaguna lix sano markay ka soo wareegatay caamulfiil ayuu cuhmaan ibnu cafaan dhashay labadii hijiraba waa hijrooday markii hore wuxuu ka mid ahaa saxaabadii u hijroodeen oo diinkooda ula carareen xabasha markii dambena wuxuu u hijrooday madiina wuxuu guursaday laba gabdhood oo nabigu dhalay sala اllahu calayhi wasalam ruqaya iyo umu kulhuum labadaas ayuu guursaday labadaas gabdhood oo rasuulku dhalay sala اllahu calayh wasalam sidaas darteeda loogu magacaabaa dunnuurayn saasaa loo yidhaah dunnuurayn kii labada nuur u saaxiibka ahaa sababka loogu magacaabaa waa sidaas waxaa la yidhi weligeed lama garan oo taariikhda laguma hayo laba gabdhood oo nabi dhalay qof guursaday ilaa asaga mooye taariikhda laguma hayaqaan banu aadan nebi aadan ka soo bilow taariikhda banu aadanka laguma yaqaan laba gabdhood oo nabi dhalay qof guursaday oo aan asaga ahayn aad ayuu u xishood badnaa nabigu xataa waa ka xishood jiray maxaa yeelay malaa'igtaaba ka xishood jirtayba malaa'igta ayaaba ka xishood jirtay cumaan ibnu cafaan nabiga sala allahu calayh wasalam ayadoo marada meeshaas jilibka agtiisa u joogta ayaa abubakar soo galay sidiisuu nabigu ahaa cumaraa soo galay cusmaan markuu soo galu maradii uu fidsaday markaasaa la weyddiiyo le rasuulka low intaasoo saxaabiya yimaadeen isma beddelin markii cusmaan yimid waad isbeddeshay markaasuu yidhi alaa astaxyii man tastaxyii minhu lmalaa'ika ow kamaa qaala sala allahu calayh wasalam nabigu wuxuu yidhi miyaanan ka xishoonayn axad malaa'igtu ka xishoota cusmaan ibnu cafaan malaa'igtaa ka xishoota waa qur'aanka saxaabigii jamciyey dadku markay iskhilaafeen ka gabaal hal musxafna ku jamciyey muslimiintoo dhan nabigaa janno uga markhaati kacay sala allahu calayh wasalam masaajidka rasuulka dhulka lagu fidiyoo lagu ballaariyey qayb ka mida asagaa gaday jeyshul cusra waa saxaabigii diyaariyey khaswadii tabuuk nabigu markuu u baxaayey sala allahu calayh wasalam waa saxaabigii diyaariyey ciidanka wuxuu keenay kun diinaar oo lacag ah markaasuu soo dhex dhigay guriga nabiga sala allahu calay wasalam kun diinaar waa afar kun iyo laba boqol iyo konton garam oo dahaba afar kun iyo laba boqol iyo konton garam oo dahabuu soo dhex dhigay guriga nabiga sala allahu calay wasalam markaasuu yidhaha lagu diyaariyo ciidanka markaasaa nabigu gacanta saas u saaray markaasuu yidhi maa dara cumaana maa camila bacda alyowm maa dara cumaana maa camila bacda alyowm cumaan maanta kadib wax uu sameeya waxba ka dhibi maayo dembi uu sameeya xataa wax ka dhibi maayo cumaan ibn cafaan maanta kadib cumaan dembi uu sameeya waxba ka dhibi maayo saasuu yidhi nabi moxamed sala allahu alay wasalam markaasuu wuxuu haddana keenay sagaal boqol oo neef iyo konton geela wuu soo taagay haddana kaas oo raran oo heerigii saaran yaho diyaarsan mid walba in la koro u diyaarsan sagaal boqol iyo konton geel ah markaasuu yidhi ha lagu aado jihaad markaasuu soo garab taagay konton faras haddana waa isla halkaas duullaan waa halkaas duullaan nabigu markaasuu ugu duceeyey ilaah inuu u dhaafo dembiguu qarsado iyo kuu kor u sheego wuxuu muujiyo iyo wuxuu qaryo ilaa qiyaame laga gaaro ilaahay ha u dhaafiyo nabigu wuxuu yidhi biiru ruuma ceelka la yidhaha yaa gadayoo waqfay oo janno u sugnaato isagaa inta gaday waqfay yaa janno u sugnaato oo biiru ruuma muslimiinta u gado u waqfa isagaa gaday oo waqfay markaasuu yidhi dalowga muslimiinta dalowga aygulamid wadaan kale kumeli dagaalkii beder wuu ka haray waxaa sakaraadayday xaaskiisii ruqaya binti rasuulillaah ayaduu sakaraadinaayey dadkii ka qayb galay ajarkooduu kulu leeyahay haniimadiina qof ka qayb galay intuu qaataa la siiyey baycatu ridwaan markii la gelaayey oo ilaahay uu kitaabkiisa ku caddeeyey inuu raalli ka noqday dadkii baycadaas galay asagu markaas maku ku maqna magaalada mako geeskeeda meesha xudaybiye la yidhaah halkaasaa la taagnaa gaaladaa u diiday nabigu inuu soo galo sala allahu calayh wasalam iyo ciidankiisu markaasaa nabigu yidhi cumarow aad oo gaaladan la hadal u tag waxaad ku tidhaahdaa nabigu dagaal uma socdo cumruu u socdaa waana idinka laabanahay ka leex wuxuu yidhi cumar anugu ma geli karo qabiilkayguna xoog badan kuma le meeshaana gaalaa degan wax kale laysku ixtiraami maaha qabiilkayguna meeshaan xoog badan kuma leh ma gelaayo anugu ma geli karo macnaha ma diidana amarka ee xikmaddu ka hadla cumaan u dir cumaana nabigu u dir oo qabiilka meesha ugu xoog badan ka dhashay cumaan markuu soo galay gaaladu waa soo dhaweeye waxaa la yidhi adigu iskaba cumraysaba adiga maadaama cumaan ibnu cafaan tahay iskaba cumrayso wuxuu yidhi rasuulka allow halkaas taagan oo la celinayo ma cumraysanayo ee wixii rasuulku ii soo diray aan idiin sheegay iga dhegaysta waa uu sheegay wuxuu yidhi rasuulku dagaal uma socdo cumruu u socdaaye ka hor wareega intay wada hadlaayeenu daahay markaasaa shaydaan faafiyey cumaan waa la dilay shaydaanaa faafiyey nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay slam cumaan hadday dileen rasul ergey weeye rasuul lama dilo cumaan waa rasuul waa ergey macnaha ergada lama dilo hadday dileen dagaalan gelaynaa haddaan qof naga harin ee ballan igula gala maanta inaadna dagaalka ka soo laabayn dil raba hala dhammaado laakiin hal qof inuusan dib u soo laabayn baycatu ridwaan macnaheedu waa saas nabiga ballan uga qaaday inaysan cararin haddaan hal mir ka laaban mir baycatu ridwaan saasaa lagu galay cumaanaa la dilay a shaydaan faafiyey mana la dilin baycadaasuu la galay baycadii marka mid kasta nabigu waa gacan qaada inuusan maanta cararayn saxaabadu waxay dhahdaan nabigu wuxuu ballan ugula galay cala almowt inaan dhimanayno macnaha inaanaan cararayn wey qofka isagu isma dili kare cumaan waa maqan yahay nabigu gacantiisu u qortay wuxuu hi gacantaydaana mas- wakiilkaa cumaan anaana baycada u qaadan asagaa marka dadka kale ka fadli badno waxay gacantii nabiga baycada u qaatay nabiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi baycadaas dadkii galay hal mid naarta ka geli maa dhammaan waa ahlujanna ilaahayna wuxuu ihi laqad radya allahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajar geedda hoosteeda mu'miniintu ballanka markay kugula gelaayeen rabbiyaa raadli ka noqday wuxuu ku jiraa kuwaas ilaahay raalliga ka noqday isagaaba ugu nasiib badan isagaa ugu nasiib badan oo nasiibka u weyn la gacantii nabigaaba u qaaday sala allahu alay slm kadib beenay noqotay in la dilay waaba yimid isagoo socda dagaalkiina saasuu ku baaqday dagaalkiina sidaas ayuu ku baaqday nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam tobankii uu jannada ugu bishaareey ka mid ahaa nabigu wuxu uhi cumaan fi ljanna saasuu yidhi waa ku dhawaaqay maalin maalmaha ka mida buurta uxud waxaa koray nabiga sala allahu calayh wasalam iyo abubakr iyo cumar iyo cumaan afartaas markaasaa buurtu dhaqdhaqaaqday markaasaa nebigu ku yidhi uhbut fa ina maa calayka nebiyun wa sidiiqun wa shahiidaani nabigu wuxuu ku yidhi buur ma dhaqaaqi kartid meeshaaba ku sugnow maxaa yaele waxaa ku dul saara nabi iyo sidiiq iyo laba shahiid iri sidiiyay noqotay nabigu waaba nabigii abubakarna waa sidiiq cumar iyo cusmaan labadiina waa shahiidi labadaba waa la dili labadaba waa shahiide nabiga ilaahay waxa uu ku hadlayo alla u waxyoonaya hawadiisa kama hadlo marka nabigaa uga markhaati kacay inuu shahiid yahay nebi maxameda uga markhaati kacay sala allahu calay wasalam inuu shahiid yahay khaliifkii saddexaad ee muslimiintu ahaa abubakar iyo cumara ka horreeyey cumar markii la dilay oo gaalkii majuusiga ahaa dilay bisha dilxija bisha dilxija afar iyo labaatan hijiriyadu markay ahayd bisha aakhirkeedaa la dilay markii cusmaan la aasay saddex maalin kadib lixdii saxaabi ee uu yidhi cumar ibnulkhadaab lixdiinu soo doorta imaamka muslimiinta iyo khaliifaha lixdiiyaa soo doorteen saddex maalin kadib laba-iyo toban sano markuu hayey khilaafadii oo ah afarta khulafaa u raashidiin intay tala hayeen isaga ugu dheex laba-iyo toban sano ayuu hayey maalmaa ka dhimanaa toban maalin ama wax la mid ayaa khawaarij duulaanhu u timi way isku hareereeyeen waa ku dilaynaa yidhaahde markaasuu yidhi maxaad igu dilaydaan nabigaan maqlay sala allahu calayhi wasalam asagoo leh laa yaxilu damu mri'in muslimin ilaa biixdaa alaain qof muslima in la dilaa ma bannaana saddex hadduusan mid samayn islaamka ou ka baxo waa lagu dili karaa islaamkii kama bixin muslimaana qof muslima hadduu dilana waa loo dili karaa qof ma aanan dilin hadduu guur xalaala soo maro sinaystana waa la dili karaa intaanan islaamin oon gaal ahaa iyo markaa islaam midna ma sinaysan maxaad igu dilaydaa waa ku dilaynaa yidhi kuna daymayno afar boqol oo addoommaah addoonku waa adoo kale sida adoo kale u dagaalama uu leeyahy hubkay wada sitaan waa ku difaacaynaa hu yidhi markaasuu yidhi kii indifaaca addoonuu noqonaa kii inta hubka dhiga dhaqaaqana waa xor kaasu inta hubka wada dhiganay xoroobeen hal qof maanta aniga dhiiggayga u daadan maayo asagaa xukuma carab iyo cajami muslimkao dhan ma ahan meeshuu ka taliya sacuudi waa adduunka waxa muslim jooga asagaa u taliya masar ciraaq shaam jasiiratulcarab oo dhan dhammaan muslimiinta dhan boqorkoodii wey imaamkoodii wey markaasuu yidhi qofka aniga idifaacaa addoonuu noqona qofkii kalena waa xor abu hurayra u yimid markaasuu ku yidhi laqad daaba darbulyowm walle maanta garaa-id qiimaleeda seeftaysuu sitaa waxaan u imid inaan ku difaaco markaasuu yidhi abu hurayrow ma ku faraxsan tahay inaad muslimiintoo dhan laydo dadkoo dhan anigana i disho markaasuu yidhi maya markaasuu yidhi qof haddaad disho adoo nuucaasaad la midta min ajli dali katabna calaa bani annahu man qatala nafsan bikayri nafsin aw fasaadin fi lardi fakaana maa qatala naasa jamiican uu ku fasiray markaasuu yidhi adoo mahadsan ma'juur ah hayru ma'zuur ah orod iska tag lay difaaci maayo aniga aniga inta la idhaa ha lay difaaco oo muslimiintu dagaalamaan qof dhiman ma nimankaas igu hareeraysan ama way dilaan ama wa iga tegayan laakiin muslimna ay difaacinina aniga ayadoo cumaan la difaacayaa qof muslimuu dhintay la dhihi ma markaasuu abu hurayra garab inta seeftiisa ku iska teg halkaasay ku dileen khawaarijtu ka uga siiye isagoole maxaad igu dilay halkaasay ku dileen mujrimiin weeye bisha dilxija ayaa la dilay bisha dilxija hijiriyadu markay ahayd soddon iyo shan isagoo siddeetan iyo lix sano jir ah siddeetan iyo lix sano labiyo toban sanona khilaafada hayay oo maalmo dhiman qabuuraha baqiica lagu aasuu ku aasan yahay qabuuraha baqiic ayaa lagu aasay hooyadiisi waxaa la dhihi jiray arwa bintu kurays arwa ayaa la dhihi jiray afartan xadiis ayaa laga wariyey oo lasoo gudbiyuu yidhi bayhaqi abunucaynna wuxuu yidhi lixdan iyo lix cabdulqanina wuxuu yidhi boqol afartan iyo lix xadiis aad ay u yar yihiin axaadiistaas macnaheedu ma ahan axaadiista uu nabiga ka maqlay intaas laakiin macnaheedu waxay tahay markay axaadiista abu hurayre iyo anas iyo caaisha ay fidinaayeen asagoo maamulkii muslimiinta o dhan hay oo uu ku mashquulsan ee axaadiista uu yiqiina intaasa maahan macnaheedu radia allaahu canhu wa ardaah ilaahay raalli ha ka noqdo faraatigii nabiga laba sano isagaa sitay kadibna ceel ku yaalla quba ayuu uga dhacay faraati kaluu samaystay wuxuuna ku qortay aamantu biladii khalaqa fasawaa saasuu ku qortay faraatigaasuu sida jiray can xumraan mawlaa cumaan ibni cafaan xumraan xumraan waxaa la idhahdaa xumraan ibnu abaan aa la idhahda xumraan abaan aa la idhahdaa xumraan ibnu abaan waa madani qurayshi ah waxaa xoreeyey cumaan ibnu cafaan wuxuu ka mid ahaa maxaabiistii laga soo qafaashay meesha la idhaha caynu tamri caynu tamri dadkii laga soo qafaashuu ku jiray waxaa iska lahaa nin la yidhaha musayib ibni najaba musayib ibni najaba cumaan ibnu cafaanaa ka gatay markaasuu xoreeyey cumaan ibnu cafaan aa ka gatay markaasuu xoreeyey abubakar waa soo gaaray xumraan cumarna waa soo gaaray cumaan iyo mucaawiyana waxbuu ka wariyaa asagana dad aad u badanaa wax ka wariya bukhaari iyo muslim iyo mahadsitaha qayrkood way wada xujaysteen wuxuu dhintay markay hijiriyadu ahayd toddobaatan iyo shan toddobaatan iyo shan hijiriyadu markay ahayd ayuu dhintay xumraan mawlaa cumaan ibnu cafaan waa xumraan ibnu abaane waa taabici rawa albukhaariyu waa muslimun bukhaari iyo muslim waxay ka wariyeen can xumraana mowlaa cumaan ibni cafaan xumraan oo ah mowlihii cumaan ibnu cafaan mowlaha waxaa loola jeedaa cumaanaa xoreeyey mowluhu aad u macaani badan yaha laakiin macnahaasa markaan loola jeeda annahu xumraan ra'aa wuxuu arkay cumaana cumaan ibnu cafaanuu arkay dacaa qad dacaa xaal cumaan u yeedhay biwaduu'in biyo lagu weyse qaato marka wowda la fadxiyo lahaa waduu wa almaau lmucaddu lilwuduu aw almaau lmucaddu liduhuur biyaha loo diyaariyey weysaqaadka ama dubayska biyahaas wey wowda marka la kordhigo waduu marka la yidhaha wa almaau lmucaddu lilwuduu waa biyaha loo diyaariyey in lagu weyse qaato kuwii lagu weyse qaatay meel hadday ku jiraanna wadu waa la yidhahda oo wowda waa la fadxiya iyagana wadu aa la yidhaahdaa oo facuulkaa sidaasaba biyo aan ku weyse qaato ii keenuy wuxuu rabaa cumaan ibnu cafaan inuu ficil ficil ahaan dadka u baro weyse qaadka ficil ahaan qowlka waxaa ka saamayn badan oo ka xeel dheer ficilka ficilkaas qofka uu ku baraayo dadkana waa cibaado waa cilmi la faafinayo waa cibaado faafraqa waa ku shubay calaa yadayhi labadiisa gacmood min inaahi weelka xaggiisa uga shubay riwaayad kala caddayna gacanta midigtaa uu ku qabtay bidixduu ku shubay markaasuu farxashay oo uu mayray gacmihii faqasala waa dhaqay humaa labada gacmood alaaثa maraatin saddex mar xala waxaan soo ogaanay hurdada markii laga kaco in saddex mar la dhaco gacmaha ayadoon lagu taaban wax qoyan haddaan xataa hurdo laga kicin marka la weyse qaadana labadaas gacmood in marka hore saddex mar la qaado sunnadii nabiga wey xadiiskeeduna waa kana haddaan xataa qof uusan hurdo ka kicin oo caadi iskaga weysaysana saddex mar in la maro labadaas gacmood waa sunnu weelkana waa inaan la gelina weelka la soo jalliciyo midigtuu ku qabtay bidixduuna ku shubay saasuuna u farxashay marka fa afraqa waa shubay calaa yadayhi labadiisa gacmood min inaa'ihi weelka xaggiisuu ka soo shuboo weelkuu jalleeciyey faqasalahumaa labada gacmooduu mayray alaaثa maraatin saddex mar uma markaas kadibuu adqala geliyey yemiinahu midigtiisa fil waduu'i biyihii lagu weyse qaadanayey uu markaas kadib geliyey gacantiisii gacantiiyuu geliyey gacantaas uu geliyey inuu niyeystay niyatuliqtiraaf lama sheegin shaaficiyadu waxay yidhaahdaan qofku marka uu weyse qaadanaa weel af weyn weelku hadduu yaho gacanta uu raba inuu darsado biyaha haddii uusan niyeysan inuu darsanaayo ee waa niyeysta weyseqaad gacantuu geliyey biyuhu mustacmalay noqonayo laakiin ibnulmuraaqim aliclaam bifawaa'idi cumdati alaxkaam xadiidkan markuu sharxaa faa'iidada amase mas'alada sideedaad markuu maraa wuxuu yidhaahdaa fiihi jawaasu idkhaalihimaa alinaa bacda gaslihimaa wa annahu laa yuftaqaru ilaa niyati اlikhtilaaf xadiidkan waxaa laga qaadanaa qofka inay u bannaan tahay weelka markuu labadan gacmood labadan calacalood markuu mayro kadib weelka inuu geliyo biyaha soo darsado aa u bannaan mana loo baahna inuu niyeysto niyatu ikhtiraaf saasuu leeyay waana shaafici minhaajka adiladiisa o dhan shiika jamciye wey minhaajkana wuu sharxaa adiladiisana gaaruuba kitaab uga alifayba xaafid ibnu xajarna waa shiikiisii xaafid ibnu xajar shiikiisii wey ibnulmulaq marka gacanta waad soo darsanayda uma adqala nebigu waa geliyey yemiinahu midigtiisa filwaduu'i biyihii lagu weyse qaadanayey uma tamadmada waa luqluqday wastanshaqa waana sandaarsaday wastanfara biyihina waa iska soo firdhiyey marka saddex mar inay tahay riwaayaddaanu ma caddayn laakiin axaadiista kale caddaynayda hal sacad ayayna tahay sunnadu in lagana sandaarsado lagana luqluqdo hal sacadu biyo ku soo qaadaa biyahaasuu kabana marka koobaad qaybta soo hartuu sanka ku jiidaa bidixdana fiifuu iskaga leey haddana waa soo qaadaa afku ku kabana ka luqluqashadaa horeeya sandaarsigaa dambeeya halkii sacabuu kana luqluqana kana sandaarsana sunnadu waa sidaas uma qasala wuu mayray weja wejigiisa alaaan saddex mar kadibna wejiga ayuu mayray saddex mar wejiga marka uu mayraa marka uu wejiga mayraa ma hal gacanuu ku mayray ma labada gacmooduu ku mayray biyaha muxuu soo daray ma labada gacmooduu soo daray mase hal gacmo tee soo daray ibnulmulaqim wuxuu yidhi waxaa soo arooray waxaa soo aroora xadiiska ku soo arooray wejiga markuu mayraayo hal gacanuu soo daray waa soo aroortay laakiin waxaa ka caddaan badan oo kaloo soo arooray gacanuu soo daray markuu gacantii soo darayna midii kale u geey ta gacan soo daray uu midii kale u geey markaasuu labada gacmood ku mayro wejiga waana sida ugu fiican in labada waxa weya labada gacmood in la daraa waa bannaanta hal mid in la daraa waa bannaanta mid in lasoo daro labadooda layskula qabto kadib lagu mayraa waa bannaanta sida ugu fiicanna waa labada gacmood in lagu mayro marka la mayra maxayla aad u kala gaaraayo labada gacmood ta mid lasoo daro biyihii tii kale loo geeyo ayaa soo aroorto sugan wey taasaa sugan hal gacanana waa suganta labaduna waa sugan yihi marka wejigiyuu mayray labada gacmood lagu mayraana ugu fiican wayadayh labadiisa gacmoodna waa mayray ila almirfaqayni labada xusul alaaan saddex labadiisa gacmood ila almirfaqayni ilaada asal ahaan waxay faa'iidaydaa haaya waxa ka dambeeyaana waxa ka horeeya ma soo galaan haddaan qariino la helin laakiin tan daliila la hayaa oo daarulqudni wuxuu wariyey nabiga labada gacmooduu mayray ilaa uu ka gaaray xududda xududda afkeeda ilaa uu ka gaaray wuxuu kaloo wariyey nabigu markuu mayraayo gacmaha xusulku biyaha ku wareejinayo daarulqudniya labadaba wariyey marka haddeer sidaas daraaddeed ilaada macnaheedu waa bimacnaa maca waxaa weeye wayadeyhi labadiisa gacmood waa mayray nabigu ila almirfaqayni maca almirfaqayni labada xusul ayadoo la jiraan alaaan saddex mar uma masaxa waa masaxay biraasi madaxiisa ayuu masaxay kadib madaxa ayuu masaxay qaabka u masaxay xadiidka dambu noogu imaanayaa madaxa qaabka nabigu u masixi jiray inuu labada gacmood inta biyaha la gelsho oo madaxa foodiisa laga bilaabo gadaal la geeyo haddana lagu soo celiyo sida ugu fiicanu waa sidaas sida ugu fiican waa sidaas xaafid ibnu xajar fatxulbaariga marka uu xadiiska sharxaa wuxuu yidhi shaafici wuxuu yidhi waxaa sunnaa madaxa marka la masaxaa saddex in laga dhigo sida mayridaba saddex saddex xibnaha kale loo mayro wuxuuna deliishaday uu yidhi xaafidku shaafici riwaayad muslimka ku sugan ana nebiya sala allahu calayhi wasalama tawada'a alaaan alaaan nabigu waasi weyse qaatay saddex saddexuna u weyse qaatay saasuu yidhi waa lafdi caam ah nabigu waa weyse qaatay saddex saddexuna u weyse qaatay lafdigaas caamkaa ayuu shaafici ka qaatay uu yidhi wuxuu yidhi waxaa looga jawaabay waa xaafidka waxaa ka jawaabay waxaa laga yidhi oo loogu jawaabay biannahu mujmalun lafdigaas waa lafdi mujmal ah saddex saddexu u weyse qaatay kuma cadda madaxa saddex gooru masaxay uu yidhi tubayanu fi riwaayaati صaxiixa ana almasxa lam yatakarar fayuxmalu cala algaalibi ow yuqtasu bilmaqsuuri wuxuu yidhi waxaa fasiraya oo caddaynaya riwaayadaha صaxiixa oo sheegaya masxiga madaxa inaan nabigu ku celcelin saddex saddexda waxaa lagu xambaaraa sida xibnuhu u badan yihiin waxaa lagu gaar yeelaya xibnaha la mayro abu daawuudka sunanka iskale wuxuu yidhi uu yidhi xaafidku axaadiiثu cuثmaan aلصixaax kulluhaa tadullu calىa ana masxa الra'si maraة waaxida axaadiista cuثmaan ibnu cafaan uu wariyey oo صaxiixa ah waxay tusaydaa dhammaanteed madaxa masixiddiisa hal mar inuu ahaa wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar wakadaa qaala bnu lmundir ibnulmundirna sidoo kaluu yidhi oo wuxuu yidhi ina haabita can اnabiyi salى اllahu calayhi wasalam fi lmasxi maratan waaxida waxa nabiga ka sugan masixidda madaxa waa hal mar mideeda kale masaxa wuxuu ku dhisan yahay cala takfiif fudayn loogama qiyaaso karo maydhidda oo farqiga u dhaxeeya maxaa yeelay maydhidda waxaa looga muraadayaa mubaaraqo filisbaaq in lagu xeel dheeraado dhammaystiridda cadadkana lama tixgeliyo marka wax la masaxa haddii la tixgeliyo wuxuu noqonayaa maydhid madaxii waad masaxday haddana biyo kale soo qaad waad masaxday biyihiiyaa dareera masixid noqon maayee maydhid u noqona maydhid id xaqiiqatulgasli jaryaanulmaa maxaa yeelay masixid maydhidda xaqiiqadeedu waa in biyuhu qulqulaan saddex goor haddaad u celidana waa qulqulayaan uu yidhi ibnulmundir oo a'immadii salafka ka mid a shaaficiyadana ka mid a culimmada gaba waa mujtahid mulaqa ha yidhahdeen afartan muxamed oo la ysku haysta wey waa mujtahid mulaq ah maya waa shaaficiye ibnulmundir iyo maxamed ibnu khusayme iyo maxamed ibnu jariir adabari iyo maxamed ibnu nasri almarwasi afarta maxamed ee shaaficiya ku faanta wey oo yidhahdaan waa naga mid culammada kale yidha wari waa mujtahidiin mulaqiin afar maxamed wey ibnulmundir sidaas darteeda ay wuxuu yidhi haddiiba saddex lagu celiya mayridayba noqoneeba arrintu waa ka gudbaydaaba masar xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi وbاaرق أbو عubayd فqاaل لاa نcلم أحadا miن السلف اsتaxab تثليiثa مaسx الرأسi إلا إbrahيم التyمي waaba ku xeel dheeraada أbu عubayd alqاasim بن سلاam wuxuu yidhi hal qof oo culummadii سلفka ka mid ah oo yidhi madax saddex goor hala masxo maba naqaano marka laga reebo إbrahيم التyمي إbrahيم التyمiyan ka arag wax سلفa oo dhahaya madax saddex goor ha la maso xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi wa fii maa qaala nadar oogaa bushiya warkaas ku jira selafkana waa loo hela selafka dhan oo madax saddex goor yidhi ma ahan ibraahim ataymi oo kale ah maxaa yeelay ibnu abi shayba iyo ibnulmundir anas inuu saddex masaxay sheegeen caddaana saddex masaxay rag kalena saddex masaxeen abu daawuud laba wej ayuu ku wariyey oo mid ka mida uu saxiixiyey ibnu khusayme iyo kayrkiis xadiidka cumaan ibnu cafaan oo le madaxa saddexa la masax ziyaado iqa ka timid weeye waana maqbuula saasuu yidhi qowlka abi daawuudna waxaa lagu xambaaraa istinaha inuu calaa iraadati istinaa'i dariiqayni ladayni dakarahumaa fakaannahu qaala ilaa haadayni dariiqayn waxaad moodaa duruuqda cumaan wax looga wariyey kulli waa mirmir labadan dariiqoo saddexda sheegayda marka laga reebo saasuu malaha ula jeedaa uu yidhi abu daawuud laakiin waa ku sii fogaaday xaafid ibnu xajar warku waa dheer yahay wuxuu yidhi markii dambe hadal dheers u waday wa min aqwa aladilati adilada ugu xooga badan waxaa ka mid ah calaa cadami alcadadi in aan madaxa saddex goor la masaxayn waxaa ugu xoog badan xadiidka mashhuurka aladii صaxaxahu ibnu khusayma waqayru xadiidka صaxiixahu ibnu khusayme iyo qayrkiisba ay صaxiixiyeen min dariiqi cabdillaahi bni camr bni caas fii sifati اlwuduu'i xadiidkaas nabigu wuxuu yidhi yidhi xayثu qaala nabiyu salى اllahu calيه wasalam bacda an faraqa nabigu markuu weyseqaadka dhammeeyey uu wuxuu yidhi man zaada calaa haadaa qofka weyse qaadkaas aan weyse qaaday ka badiya xibnaha saddex saddexa nabigu mayray madaxana hal maruu masaxay qofkii ka badiya oo lugtiiuba afar goor mayrayba ama gacanuu afar goor mayray lugahay u badan yihin dadku qaldaane oo qaaraanba lugta tirima iskaga wada sida inu qubaysanayo maba ogaba in saddex saddex lugaham la mayro qaara iskaga wadaan haddee abaalka aad leeda haddaad iskaga wada dhegaysa waa kane nabigu wuxuu idhi man zaada qofka siyaadiya calaa haadaa faqad asaa'a xumaanuu sameeyey wa dalama dulmina waa ka shaqeeyey kaalima iska tiri xibin walba xibinaan la tirayn ma leh caado wuxu maaha waa cibaado wuxuu yidhi riwaayadda saciid ibnu mansuurna waxaa ku sugan aلtasriixu biأnnahu masaxa ra'sahu maratan waaxida waxaa ku sugan hal mar inuu nabigu madaxa masaxay xibnaha kalena saddex saddex markaasuu yidhi qofka ka siyaadiyaa xumaanuu sameeyey daalimna wey oo dulmiyuu sameeyey waxay tusaydaa ina madaxa markaas mar laga badin karin فdل على أن زiياadة في مaسح الرأس على المرة غayر مستaحaبة taasaa tustay in madaxa mar ka badan la masaxaa inaysan suno ahayn madaxu waa mar xibnaha kale mar waa banaan tahay labana waa banaan tahay saddexna waa banaan tahay أxaadiista masaxa saddex sheegayda xaa lagu fasira ilaa hadda inaan soo sheegnay abu daud in ku taala rwaa صaxiixeed wuxuu yihi xaafid iبن xajar ويحmل mا waرd miن الأحاadiiث في تثليiث المaسح iنصaxad أxaadiista sheegayda madaxa saddex la masaxay haddayba ansaxdo waxaa lagu xambaaraa عalىa إiraadaة الاsتicaabi bالmaسxi masaxa ayaa markii koowaad madaxa wada gaadhin markii labaad ma wada gaadhin saddexda u madaxoo dhanaa lagu gaarsiinayay lاa أنahaa masaxaaت مustaqilaة لجamيiع الرأس maahan saddex masax oo mid walbaa madaxa wada gaaraya maaha jamcan bayna aladilati si diinta o dhan loogu dhaqmo aan saas dhahayna adilada si loogu wada dhaqmo oo loo jamciyo sidaasaan dhahaynaa wy marka madaxa sida ugu xooga badan xaafidku sidaas uu maray weeye hal mar in la masaxo weeye sida ugu xooga badan adiladeeda sidaas uma masaxa nabigu waa masaxay biraasi madaxiisa qaabka loo masaxayna waa noo soo socda labada gacmoodaa la qoynaa foodaa laga saara jeegadaa la geynaa haddana waa lagu soo celinaa foodaa la keenaa waa sidaas kadibna labada farooda murugsatooyinkaa labada dhegood la gelina dhegaha inta laab ay leeyihiina farahaas lagu wareejina fartaas labada dhegood korkoodana labada suulaa lagu masaxa uma qasala nabigu waa mayray kiltaa rijlayhi labadiisa lugood mid kastoo ka mida alaaan saddex lug walba saddex maru mayo waa la tirinaa lugaha iiri lugaha waa la tirina uma qaala cumaana wuxuu yidhi cumaan wey waxa dhaha uma qaala cumaana wuxuu yidhi ra'aytu rasuulalaahi rasuulka allaan arkay sal اlahu alيه wasalam ra'aytu rasuulalaahi rasuulka allaan arkay yatawadau xaalo uu weyse qaadanaa naxwa wuduu'ii weeseqaadkayga mid la mid ah naxwana waa soo aroortay milana waa soo aroortay waa tashbiih labadu waa soo aroore qaar aa yidhi milu ma soo aroorin oo aan warhayn waa soo aroortay ra'aytu rasuulalahi rasuulka allaan arkay sal اlahu calayh wasalam yatawada'u xaalo uu weyse qaadanaa naxwa wuduu'i weyse qaadkaygan mid la mid ah haadaa oo kan ah sidaas aan u weyse qaatay nabiga u weyse qaatan ark wa qaala nabigu wuxuuna yidhi markuu weyse qaatay man tawada'a qofkii weyse qaata naxwa wudu'ii weyse qaadkaygan mid la mid ah haadaa oo kan ah uma sallaa kadib tukada ragcatayni laba ragco laa yuxadiu xaal uusan ugu sheekaynayn fiihimaa labada ragca dhexdooda nafsahu nafsadiisa oo markuu tukanaya kama fakeraya meel kale ee salaadiisuu ku gaabsanaa waa ku khushuucaa waxa uu aqraayo macaanidooda uu ku raaxaysanaa waa ku ta'afuraa qalbigiisu wuxuu la socdaa salaadiisa adduunyo ka fakerima laa yuxadiu xaaluusan ugu sheekaynayn fiihimaa labada ragca dhexdooda nafsahu gufira lahu waa loo dhaafaa maa wixii taqadama hormaray min dembihi xaaluya qofkii sidaa sameeya dembigiisa hor o dhamaa loo dhaafa waa saddex shay sidii nabiga inuu weyse qaato laba ragca inuu tukado iyo labadaas ragca intuu tukanaa qalbigiisu inuu xaadir yahay oo uusan qalbigiisu ka fakeraynin meel aan salaada ahayn waa inuu salaadiisa la socdo oo qalbigiisa soo xaadiriyo wey tan ugu adag uguna dhibka badanuna waa midaas ugu dambaydo ah qofka salaadiisa intuu ku jiro qalbigiisa inuu soo xaadiriyo oo uusan meel kale ka fakerin waana wax la awoodo haddii qofku dadaalo laakiin haddii qofaan dadaalin wax u fudud lama arko nabigu dadka ma amro waxaysan awoodin marka waa wax la awoodo laakiin jihaad iyo dadaal kaa raba rawa الbukhaariyu can camar bni yaxya almaaziniy bukhaariya muslima waxay ka wariyeen camar ibni yaxya almaaziniy can abiihi aabbiis yaxya wuxuu ka wariyey qaala yaxya inuu yidhi shahidtu waxaan xaadiray camar ibni abi xasan camar ibni abi xasan ayaan xaadiroon la joogay sa'ala qad sa'ala xaal uu weydiiyey cabdallaahi bna zayd cabdallaahi ina zayd ahaa can wuduu'i nebiy nebiga weysaqaadkiisii sala allahu calayhi wasalam fa dacaa cabdullaahi ibnu zayda wuxuu u yeedhay bitawrin xeero xeeradaasoo min maa'in biyo ah fa tawada'a waa u weyse qaatay lahum dadka wuduu'a nebiy nabiga weysaqaadkiisii sala allahu calayhi wasalam fa agfa'a waa soo jalleeciyey weelkii calaa yadayhi labadiisa gacmooduu ku soo jalleeciyey min atawri xeeradii xaggeeda fakasala waa mayray yadayhi labadiisa gacmood alaaan saddex mar uma adkala waa geliyey yadow gacantiisa fi tawri xeeradii fa madmada waa luqluqday wastanshaqa waana sadaafsaday wastanfara fiif uuna iska soo yidhi alaaan saddex mar bialaai harafaatin saddex sacad aw kuna sandaarsaday kuna luqluqday uma adkala waa geliyey yadow gacantiisa fil waduu'i biyihii lagu weyse qaadanayey faqasala waa mayray weja wejigiisa iyo wayadayhi labadiisa gacmood ayuu mayray ilalmirfaqayni macalmirfaqayni iyadoo labada xusul la jiraan maratayni laba mar uma adkala waa geliyey yadow gacantiisii fa masaxa waa masaxay ra'saw madaxiisa fa aqbala waa la soo qaabilay bihimaa labadii gacmood oo meeshaas madaxa foodiisa ahu ka bilaabay wa adbara gadaaluu la aaday maratan waaxida hal mar uma asala uma asa maratan waaxida hal mar ayuu masaxay wey fa aqbala waa la soo qaabilay bihimaa labada gacmood wa adbara aqbala haddii la yidhaha marka jeegaduu ka bilaabay foodaanuu keenay fooduu haddana ka celiyo jeegadiiuu ku celiyey waayo sidaas weeye fa aqbala bihimaa wa adbara maratan waaxida hal mar uma qasala rijlayhi labadiisa lugooduu mayray riwaayad kale wa fii riwaayati waxaa ku sugnaa bada-a waa bilaabay bimuqadami ra'si waar waa sifo kale madaxa foodiisuu ka bilaabay xataa dahaba ilaa uu la tegey bihimaa labada gacmood ilaa qafaahu qadaadkiisa ama jeegadiisa uma raddahumaa waa soo celiyey labadii gacmood xataa rajaca ilaa uu kula soo laabtay ilalmakaani makaankii alladii makaankii bada'a minhu uu ka bilaabay wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaa ataana rasuulullah rasuulka allah noo yimi sala allahu calayhi wasalam fa akhrajnaa lahu waxaan u soo bixinnay maa'an biyo min tawrin xeero ku jira oo min sufrin maar ah xeero maar ah xeero maar sufrin iyo sifrin waa la dhihi karaa oo saadka kaso iyo dama bannaan damadaana mashhuur ah oo afsax ah atawru tawrka laguu sheegaana shibhu dasti baafka baafka ayuu shabbahaa waa weel cuntada lagu cuno af ballaaran oo baafka dharka lagu mayro shabbaha oo u ego sidiisoo kale u af ballaaran rawa albukhaariyu wa muslim can camar ibni yaxya almaaziniy camar ibnu yaxya almaaziniy camar ibnu yaxya waxaa dhashay cabdullaahi ibnu zayd ibnu caasim gabar uu dhalay cabdullaahi ibnu zayd ibnu caasimka saxaabiga oo xadiidka nabiga ka wariyey gabar uu dhalay gabadhaasaa dhashayoo cabdullaahi ibnu zayd ibnu caasim awoowe u ah camar ibnu yaxya ummahaatu sitaha dhammaan xadiidkiisa waa soo saareen ummahaatu sitaha dhammaan xadiidkiisa waa soo saareen wuxuu dhintay boqol afartan markay hijriyadu boqol iyo afartan hijriyadu markay ahayd ayuu dhintay waa camar ibnu yaxya aabbihiis ayuu axaadiisa ka wariyay iyo cabaad ibnu tamiim iyo qayrkood aabbihiis oo ah yaxya yaxya ibnu camaara la yidhaha ibnu abi xasan yaxyaa ibnu camaara ibnu abi xasan ayaa la yidhaahdaa waa taabici madani ah abi saciidin alkhudriy iyo qayrkoodba axaadiista ayuu ka wariyaa camar ibni abi xasan marka oo ah ninka codsaday oo weydiistay cabdullaahi ibnu sayd weysaqaadka camar ibni abi xasan oo ah ninka weydiistooo ka codsaday cabdullaahi ibnu zayd ibni caasim weysaqaadkii nabiga inuu baro camar ibni abi xasan a'immada waxay ku sheegeen saxaabiba inuu yahay abu muusa almadiini wuxuu yidhi waaba saxaabi saxaabaduu ku daray wuxuu yidhi camar ibn abi xasan alansaari uu yidhi markaa kadibna xadiiskiisa ayuu sheegay markaa suqbaa u sugnaatay waa saxaabi sidaas ayuu yidhi sidaas ayuu yidhi nabigana wuu arkay ayuu yidhi ahlucilmiga gobol sidaas ma aysan sugin laakiin calaa kulli xaal shiikaas inuu saxaabi yahay ayuu u sugay waa camar ibn abi xasan cabdullaahi ibnu zayd ibnu caasim cabdullaahi ibnu zayd ibnu caasim waa saxaabi asagu mana ahan cabdullaahi ibnu zayd ibnu cabdirabbihi ma ahan oo ah midka adinka ku ru'yooday kaas ma ahan ka kan waxaa la yidhaha cabdullaahi ibnu zayd ibnu caasim alansaari almadani aa la yidhaahdaa hooyadiisna ummu camaaraa la yidhaahdaa aabbihiis iyo hooyadiis labaduba waa laba saxaabi hooyadiis iyo aabbihiis labaduba waa laba saxaabi cabdullaahi ibnu zayd ibnu caasim روى البخaaري ومسلم عن cمر بن يحيى المازني عن أbيه قaaل wuxuu yidhi aabbihiis oo ah يحyى المازني شhahidtu waxaan xaadiray oon la joogay cمر بن أbي xaسن سأل qad سأل xaal cمر بن أbي xaسن uu weydiiyey cabdاللahi بن زaيد بن cاaصم can وuduء النبي wowda waa la goda maay hadda ficilkiyaa loola jeedaa ficilkii nabiga iyo qaabkii nabigu u weyse qaataa loola jeeda wuduu'a laleeyahy can wuduu'i nebiyi sala allahu calayh wasalam fadacaa marka marka yidhi weysaqaadkii nabiga noo sheeg saasuu u weyse qaadaje afka kama dhihine ficilu u tusay ficilkaa ka xeel dheer qowlka qowlka waxaa ka xeel dheer ficilka fadacaa wuxuu u yeehay bitawrin xeer u yeehay weel af ballaaran saxan af ballaaran oo sida baafkii oo kalaa kaasuu u yeehay xeeradaasoo min maa'in biyo ah fatawada'a waa u weyse qaatay lahum dadkii wuduu'a nebiy wowda waa la godaa waa ficilkii nabiga wuduu'a nebiy nabiga weyse qaadkiisa macnaha waa tashbiih oo mbaoo waxa weya baliiq ah tashbiih baliiqaa la yidhahdaa marka lagu xeel dheeranaayo tashbiiha waa la xadfaa adatu tashbiiha waxay ta marka asalku fatawada'a lahum waa u weyse qaatay wuduu'an weysaqaad weysaqaadkoo ka wuduu'i nebiy kii nabiga la mid ah kii nabiga mid la mid ah saasuu ahaa addaatu tashbiihiyaa la xadfay markaasle kii nabiguba ahaaba waa mubaalaqa waa lagu xeel dheeraana taas marka waxay ku tusaydaa saxaabada iyo salafku siday ugu dadaali jireen nabiga aqwaashiisa afcaashiisa dhammaan inay ogaadaan ayagu waxay lihin sidii nabiga noo sheeg asaguna ficiluba ku tusaaba fa akfa'a waa soo jalleeciyey calaa yadayhi labadiisa gacmooduu ku soo jalleeciyey min atawri xeeradii faqasala waa mayr marka lama gelinayo marka hore waa la farxalana labada calacalooda la mayra faqasala waa mayra yadayhi labadiisa gacmood alaaan saddex mar uma adkala kadib uu geliyey yadow gacantiisii fi tawri xeeradii niyatulikhtilaafna lama sheegin fa madmada waa luqluqday wastanshaqa waana sandaarsaday wastanfara waana iska soo firdhiya biyihiiyo sanka gacanta bidixanta ku qabtuu fiif iska soo yiri alaaan saddex mar uu luqluqday uuna sandaarsaday marka waa kana xadiiskaana caddeeyey in sandaarsiga iyo luqluqadku saddex ahaayeen hal sacad in laga luqluqana laga sandaarsanana xadiiskaana caddeey waa kana bialaai kharafaat saddex sacab saddex sacab uu kana luqluqday kana sandaarsaday saddex sacab uu kana luqluqday kana sandaarsaday macnaha hal sacabuu soo daraa kharafaat waxaa bannaan qaynka iyo ra'da labadaba in la fadxiyo la yidhaha kharafaat waxaa bannaan labadaba la goloo la yidhaahdo khurufaat waxaa bannaan qaynka damo la saaro ra'dana la sukuuniyo oo la yidhahdo khurfaat waxaa bannaan in la yidhaahdo khurafaat oo fatxa la saaro intuba waa bannaan yahi ibnulmulaqimkuna waa dhiga markaa saddex sacab sacabkaana soo qaadaa waa kabana qayb qaybta kalena sanku ku jiide fiifuu leeyahay hal mar wey waana ku luqluqday waana ku sandaarsaday haddana mid kaluu soo qaadaa sidoo kaluu yeelaa mid kaluu soo qaadaa siduu yeelaa uma adqala yadow gacantiisii uu geliyey fil waduu'i biyihii lagu weese qaadanayay faqasala weja wejigiisii u mayray wayadayhi labadii gacmoodna waa mayray faqasalahumaa labada gacmood wuxuu mayray ilalmirfaqayni labada xusul ayadoo la jiraan maratayni laba mar halkaasna xugun kale ayaa laga qaatay halkaasu ibnumulaaqimku ka qabanaa oo uu leeyahay wejiga mayridiisa hal gacan waa suganta oo saxiixmuslimka ay ku suganta riwaayadaha ugu badan bukhaarina waa ku suganta qaarna waxaa ku sugan markuu wejiga mayraayey yadayhi labada gacmood inuu biyaha ku soo qaaday gabalna waxaa ku sugan hal gacanuu ku soo qaaday yaddahu wa damma ilayha alukhraa sacabuu inta ku soo qaaday uu sacabkii kale u geeyey markaasuu labada sacaba isu saaranu ku maydhay marka saddexduba kuu bannaan wey wuxuu yidhi wahiya daalatun calaa jawaasi umuuri alaaثa saddexdu inay bannaantay tuseen hal sacab ku soo qaad mayr labada sacab ku soo qaad mayr hal sacab inta kusoo qaadto sacabka kale ugu dartid labadaba ku mayr saddexduba inay bannaan tahay ku tuseen oo qaabkaas wejiga loo mayri karo saddexaas inay bannaantahy saasuu yidhi waxaana ugu fiican in labadoodaba labadoodaba lagu soo qaado biyaha wejiga lagu mayro wuxuu yidhi waxaa kaloo xadiiskaas laga qaadanaa xibnaha in kuwana saddex la mayri karo kuwana labo xayla hadda fiiri sandaarsigii iyo luqluqashadii saddex saddexa la soo sheegay gacmihiina labo labo labolabo marka marataynidu waxay tusaydaa xibnaha qaybna in saddex saddex laga dhigi karo qaybna labalabo laga dhigi karo oo la kala duwi karo waana ijmaacu yidhoo khilaafu maleh ibnumulaqim masaladaas uma adqala waa geliyey yadow gacantiisa ayuu biyihii geliyey fa masaxa ra'sahu madaxiisii ayuu masaxay madaxii ayuu masaxay inta gacantii geliyey ayuu masaxay fa aqbala waa la soo qaabilay bihimaa labadii gacmood inta jeegada ka bilaabuu horay la soo aaday oo inta keenay fooddaa wa adbara gadaalna waa la aado inta foodda ka bilaabuu gadaal geeyey maratan waaxida hal mar hal mar uma qasala rijlayhi kadibuu labada lugood mayray wa fii riwaayatin riwaayad waxaa ku sugan oo qaabkii hore qaabaan hayna sheegay riwaayaddaas bada'a wuxuu ka bilaabay bimuqadami ra'sihi madaxa meesha ugu soo horayda xataa dahaba ilaa uu la tegay bihimaa labadii gacmood ilaa qafaahu qadaadkiisa ama jeegadiisa uma raddahumaa waa soo celiyey xataa rajaca ilaa uu kula soo laabtay ilalmakaani makaankii alladii makaankii bada'a minhu uu ka bilaabay wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaa ataana waxaa noo yimid rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam fa akhrajnaa lahu waxaan u soo bixinnay maaan biyo min tawrin oo xeera ku sugan xeeradoo min sufrin min sifrin oo maar ah weel maara marka waa lagu weesaysan karaa weelashoo dhana lagu weesaysan karaa marka laga reebo fidada iyo dahab atowru shibhu dasti towrku waa weel baafka shabaha oo af ballaaran sida baafku uu af ballaaran yahay ibnulmulaqim wuxuu yidhi xadiiskaas laguma sheegin dhagaha masixidooda laakiin khilaaf kuma jiro in la masaxo keliya khilaafku wuxuu ku jiraa qaabka loo masaxa qaarna biyo cusubaa loo soo qaada ay leeyihin culummada gabaana waxay leeyihin maya madaxii markaad masaxdo qoyaankii madaxa ka haray aad labadaas farood dhagaha gelineen inta laalaabaad faraha ku wareejinaya labada suulna korkaad ka mas uga masexo in la masaxo layskuma haysto laakiin ma biyo cusubaa lagu masaxaa mase kuwii madaxa ka soo haray kuwii madaxa ka soo haraa adilada xagga sunnada u ekaan badan rawa albukhaariyu can caaisha radia allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi kaana rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yucjibuhu miduu cajabgeliyo macnaha wuu jeclaa wey waxaa nebiga cajabgeli jiray atayamunu midigaysiga midigaysiga fii tanaculihi nabiga kabgashigiisa wa tarajulihi shallaysigiisa wa duhuurihi waa la godaa waa ficilkii bahaaro qaadashadiisa iyo wa fii shaanihi kullihi arrinkiisoo dhan arrinkiisoo dhan xadiidkan wuxuu ka hadlaa raawiya horta raawiya wari waa caaisha horaan usoo aragnay tarjamadeeda horay ayaan u soo qaadannay ku laaban mayno wuxuu ka hadlaa xadiidkaanu nabiga sala allahu calayhi wasalam midigta inuu ku bilaabi jiray waxyaalaha wanaagsan dhammaan midigta inuu ku bilaabi jiray baabka weysaqaadkana waxaa loogu keenay labada gacmood marka la mayraa gacanta midigta in la hor mayro kadib bidixdan mayro marka labada lugood la mayraayana lugta midigta in marka hore la mayro kadib bidixda la mayro saasaa loogu keenay baabkan ila waa ku jirahoo waxaa ku jira waa duhuurihi aa ku jirta saasaa baabkan loogu keenay can caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuululahi rasuulka alla wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yucjibuhu mid uu cajabgeliyo macnaha waa jeclaa weeye yuxibu wayasuru waxaa farxad geli jiray oo nabigu jeclaa atayamunu midigaysiga in midigta wax lagu bilaabo fii tanaculihi kabgashigiisa markuu kabaha gashana wa tarajulihi shallaysigiisa markuu shallaysana madaxa iskala aad maaha midigtuu ka bilaabi jiray kabaha markuu gashana lugta midigtuu geli jiray wa duhuurihi dahaaro qaadashadiisa marka uu dahaaro qaadana qubayska markuu qubaysana qubays cibaadaa dhankan midigtaahu ku shubi jir kadibuu dhinaca kale ku shubi jir markuu weyse qaadana labada gacmood midigtuu mayri jiray kadibuu bidixda mayri jir labada lugoodna midigtuu mayri jiray kadibuu bidixda mayri jir wa fii shaanihi kulli arrinkiisoo dhanba ay tiri wa fii shaanihim laakiin sidau yidhi ibnu daqiiqulciid waa caamun maksuusun arrinkiisoo dhan waa la qasisoo qaybo waxaa jira nabigu bidixda uu isticmaali jiray qaaciduu u sheegay ibnulmulaqin wuxuu yidhi daabitku wuxuu yihi anna kula maa kaana min baabi takriimi wasiinati kaana bilyamiin waxaa daabit iyo qaacido ah aad ku kala garato waxa midigta lagu bilaabaa iyo waxa bidixda lala aadaa qaacido waxa u ah iyo daabit wax alla wixii baabul karaamayn ah iyo qurux ah kaana bilyamiini midigtaa iska leh wamaa kaana bikhilaafihi wixii sidaas khilaafsanoo baabu takriim iyo baabu tasyiin aan ahayn oo khilaafsanna fa bilyasaari bidixda miaaluu ku siinaa fiiri si aad haddaba ugu sii dhaqanto wuxuu ku yidhi fa min alawali kuwa midigta lagu bilaabaa waxaa ka mid ah lubsu foobi qamiis marka la gashana wa saraawiili surwaalyaal markii la gashana walkufi khufaynka iyo sigsaanta markii la gashana kulli midigtaa lagu bilaabaa iska gasho maaha qofka muslimkaa waa qof asaga dhamu digtoon oo wax walba inuu nabiga raaco rabo marka tilaabtuu qaadayaba waa qof digtoon marka marka qamiis gashaydo gacanta midigtaa la gelina kadibaa tan kale la gelaa marka surweel la gashana lugta midigtaa la gelina surweel annaga ma belihin laakiin bandaloonaan haysana midkaan lama yidhah kan hamoodin sarweel hadhihin kitaabka yaaba xala laga akriya sarweel kitaab dhigi maayo bandaloona la yidhaha midkan dababiiska ee lama yidhaha sarwaal sarwaal qaabku u tolan yahay marka mararka xajka iyo atagtaan oo kale fiiriya qof qof sita oo dhif ah oo sidaa siiriyaanka oo kale iyo ciraaqiyaanka qof qof dhifoo reerbaadiyaa iyo qof qof dhifoo turkiya iyo dadkaasuu sitaad arkayda waa mara halkaas oo dhexdaa marka laga xirto ilaa labada jirib waa isku furan labada jirib markuu dhaafo uu kala leexanoo laba lugoodoo yara kala leexane qaybna labada lugood dhexdooday ka laalaada qayb saddexaad wax sidka iyo waxaad aragtay midna maaha sarwaala la yidhaha marka kaasaa laga hadla ee ha isku dhihin kitaabaa laga akriyey bandaloon kan bandaloona la yidhaha asal gaalada iskale midkan waayah marka sarwaal la gashana marka laakiin ee dadka gobol dad caqli badana ku jira si aysan gaalada ugu ekaan gaalada wax daranoo dhuuqaysanay gata oo ku dhegan oo ciyaalka hadda fidnoobay ku weysitaan dadka caqliga leh waxaysan loo diintooda ku baqiilaya oo ku dadaalaya mid waasaxay gashaan si aan cawradooda u muuqan isbaalkana waa iska ilaaliyaanoo aanqowga waa ka koreeya marka labadaas sifo loo yeelana kii gaalada u ekaama mana ka duwanuu noqon hayra kan gaaladu ama waa gaaban yaho waa dabagaal ama waa musmilo waa la jiida kan kalena jirkuu ku dhegay laakiin mara waasaca oo jirka ka fog aanqowgana ka korayda gaalma qaato marka qofkii aan iska dayhan waxaan daran waa inuu iska hagaajiyo ha iska hagaajiyo wuxuu yidhi waxaa ka mid a qofka markii la gashana midigtaa lagu bilaaba waxaa ka mid a masaajidka marka la gelaa midigtaa lagu bilaaba lugta midigtaa laga jogolaado daf daf daf leh ha iska soo geli wasiwaaq cadayga gacanta midigtaaha lagu qabanaa daanka midigtaahana laga bilaaba si afka iska gelidaaba lama ogola gacantaas midigtaa lagu bilaaba weliba xadiis gaarha ku soo aroor cadayg oo abu daawuudka midigtaa lagu qabana waa masale khilaafiya culummadu iskuma waafaqsana laakiin marka la iskhilaafo halkaa loo laabtaa alkitaab wasunna a loo laabta sooma xadiis bidix sheegayaa ma jiro laakiin abu daawuudka midigta ibnulmuraqimkuna halkaanu ku keena xadiiska iyo waxaa dhan midigtaa lagu qabanaa cadayga dhanka midigtaana waa laga bilaabaa cadayg inticaal kabta marka la gashana midigta cidiyaha marka la jaraa midigtaa laga jaraa indhakuusha marka la marsanaa midigtaa la marinaa shaarubka marka la jaraa dhanka midigtaaha laga jaraa tinta marka la shaylayna midigtaa laga shanlayna kilkisha marka la rifa midigtaa laga hor rifa madaxa marka la xiira midigtaa la hor xiira salaada marka laga salaamo naqsana midigtaa loo bilaabaa marka xibnaha weesaqaad la mayrayo gacanta midigta iyo gacanta bidixaa midigta la hormarina labada lugoodna midigta marka laga soo baxaa suuligana lugta midigtaa lala soo baxaa marka wax la cunaayana midigtaa lagu cunaa marka wax la cabaayana midigtaa lagu cabaa marka qof la salaamaayana midigtaa lagu salaamaa xajir aswadka marka la taabanayana midigtaa lagu taabanaa iyo intaas maahane intaas waa ka badan yihiin iyo in kaloo fara badan qof marka wax la siinaa midigtaa lagu siinaa bidixda qof wax laguma siiyo haddii qof wax kuu soo taagana midigta looga qaataay bidixda loogama qaato wa min ahaani qaybta bidixda waxaa ka mid ah suuliga marka la gela bidixdaa lala gela meel quruna marka la gela bidixdaa lala gela masjid marka laga soo baxaa bidixdaa la bixina guriga marka laga baxaa bidixdaa la bixina diifka marka layska siimaa bidixdaa layskaga siimina marka la astajoonayana bidixdaa la adeegsana marka dharka la siiba bidixdaa laga hor siiba gacanta bidixdaa aa laga hor bixina sarweelka marka la bixina lugta bidixdaa laga bixina khufka iyo sigsaanta lugta bidixdaa laga bixina lugta bidixdaa aa laga bixina sidaas ayaa lagu wadaya ee adugu qaacidadii guud qaado wax alla wixii min baabi takriim waziine waxaa iskale midigta waxa kalena bidixdaa iskale masalada oo marka cadaygan aad ugu xeel dheeraada iska fiiriba faraatiga faraatiga iyo saacaddan halkaale halkaale masalada sagaalaadu ku keenay wuxuu yidhi faraatiga nabiga waxaa sugan sala allahu calayh wasalam waxaa sugan bidixda iyo midigta labadaba inuu gasho jiray faraatiga saacadu ma jiro waqtigaasi moogta bidixda iyo midigta labadaba faraatiga waa gasho jira kaad rabtaad gasho kartaa saacaddana kaad rabtaad ku xehan kartaa kaad rabto aad ku xehan kartaa wey wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allahu wasalam wbaarak calaa nabiyina muxamed